waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
xanuunka dhimirku waxa uu ku dhacaa malaayiin australiyaana iyadoo lacago aada u fara badan dowladaha federaalka iyo kuwa goboladuba ay ku bixiyaan haddaba bulshada soomaalida ah haddii xanuunkaas uu ku dhaco ma waxay ula tacaalaan ama ula dhaqmaan si ka duwan bulsho weynta australia sheekh cabdiweli sheekh maxamed waa mid ka mid a culimmada waaweyn ee magaaladan melbourne degan waxaan weydiiyey bal xanuunkaasi inuu soomaalida ku badan yahay iyo in kale waxaana uu yiri horta ma aha takhasuskayga oo ereyada anigu ma aha laakiin haddana qof da ahoo communitygana yar eega iyo se wuxu jiraan baan ahay waxaan isya leeyahay tirada aynu ku joogno waddanka iyo xanuunka aynu qabno ee dhinaca maskaxda ah ama ha noqdo caruurta yaryar ama ha noqdo dadka waaweyn ama ha noqdo dhibaatada inaga u inoo geystay iyo tirada aynu la egnahay waxaad moodaa inaynu uga yar jilicsannahay mujtamaca kale ee aynu dhex joogno wuu igala yar badan yahay aniga aragtidayda haa waan isleeyahay waa gartay marka noocyo badan buu bahalkan ku yimaadaaba layidhi waa fahmay inaadan takhasus gooni u lahayn lakiin maadaama bulshada aad ku dhex jirtid nin culimo aad tahay dhalinyaradoo kale waxaa la yidhahdaa maandooriya ay isticmaaleen ayaa laga yaabaa inuu ku keeno in xanuunka dhimir ku dhaco dadka kaleoo waaweyn waxaa laga yaabaa dhibaatooyinka dagaalka sokeeye iyo wax noocaas inta badan kuweed aragta ama ma dhalinyarada iyo maandooriyaha waxaas ka qaaday baa aragtaa mise dad waaweyn oo dhibaatooyin kale laga yaabo inuu xanuunku u keenay
waa su-aal aada u fiican xasanow allah ku barakeeyo waxaan isleeyahay aniga indhahayga waxa u badani waa dadka yaryar maandooriye keliyatana ma aha caruur badan oo dhalatay oo xanuuno yaryar oo aan yaryar yaana odhanine waxyaala badan oo inaan waddankeeni markii hore aad u arki jirinoo aad u muuqdaa hadda jira caruur yaryaroo dhibaato dhinaca waxbarashada ah oo ka hor timaada qabta caruur yaryaroo otism qabta kuwa xanuuno kale oo fara badan qaba qaar caruurda hadalkii iyo dadka dhexgalkiisii uu ka daahay waxyaala badan oo inaan dadkeeni aad u arki jirin kadib deedna markii dhalinyarada lasoo gaaro dhalinyarada lafteeda sida aad sheegaysa xanuuno fara badanoo yaa ka muuqdo oo intaan laba gaadin maandooriyihii depression iyo stress iyo anxiety iyo xanuuno fara badan baa kasii muuqda dhalinyaradii tarooma generational tarooma waxa la yidhaahdo oo annagu haddaanu waalidiinta nahay aanu rabnayba inaanu nidhaahno waa dad cudurka caruurta kibirsan oo dee ilmihii lala soo cararay ee meesha noloshan isbitaaladan aad aragta ku dhashay ee iskuulladan aad aragtay hayste ee iskuulka ma marka la geenayna gaari lagu qaado marka laga soo qaadina gaari lagaga soo qaado islaamuhuna ay cuntada afka ugu gurayaan oo xanuuno fara badan qaba intaasoo dhan waxaa sii dheer kan aad hadda carabka marisay oo ah in dhalinyaradii wax dooniba ha u geeye balaayo dooniba ha ku qaada eh ay isticmaalaan wax maandooriye ah oo deedna maskaxdii iyadoo markii hore ay aafooyin fara badani ay haysatay inay iyagiina ugu sii daraan dhibkii haystay dhib ugu daraan deedna ay ay xaalad ay gaadhaan aynan mujtamaci ayna qayb ka noqon karin oo dembiye iyo iyo noloshii ay ka dhacaani ay ay ka dhalato
waa gartay sheekh cabdinuur oo dalkeeni marka la joogay soomaalida inteeda badan xanuunka dhimirku xanuun la yaqaano daawooyin iyo dhakhaatiir iyo cisbitaallo gaara lama ahayn inta badan waxaa la dhihi jira qofku ama jinni baa ku dhacay ama waa la sixray marka in qur-aan ama lagu akhriyo ama siyaalo kale loo dabiy baa la isku dayi jiray dhaqankaas halkan manala yimid bay kula tahay weli ma jiraa
waa xasanow haddii dib loogu yar noqdo way jirtaa sidan aad sheegayso inkastoo sanadihii u dambeeyey soomaaliya takhaatiir ka hadlaysa xanuunkan dhinaca dhimirka ay jireen oo dad loo soo tababaray ay jireen haddana waayadii hore ma ayna jiri jirin balse haddana waxaan isleeyahay sida ay u muuqata hadda oo looga hadlayo oo ilmihii iyo dadkiiba uga dhex muuqdo xanuunku sidaa umunan muuqanin soomaaliya galbeedkeeda barigeeda waqooyigeeda barigeeda ilaa koonfurteeda intaa qaybo badan baan ka soo maray tan su-aashaada haa waa inala soo gaadhay oo waxaad moodaa iyadoo ay kala duwanayd haddana markaynu waddankan soo galnay waxaa jira waddan markay dadku dhaqankoodii ay ka yimaadaan iyo diintoodii iyo wadankii ay dhaqan ku ahayd ay ka yimaadaan dad kale soo dhex galaan waxay galaan difaac inay iska ilaaliyaan waddanka ay yimaadeen waxyaabaha xunxune caadaadka ah ka jirta soomaalidu marka diinta si aynan waagii hore soomaaliya aynan joogta aynan ugu dhaqmi jirin ama aynan u qabsan jirin ama aynan u adeegsan jirin bay u adeegsanaysay iyadoo iskaga dayaysa inay iskaga difaacda waxyaabaha xunxun ee waddankan yaalla taasi waxay keentay xataa isdaweyntii iyo dhaqankii isdaweyntii iyo caafimaadkii halkan ka jira qaar ka mida inay dadku diidaan iyaga oo ku cararaya dhinacii islaamka oo u arka inuusan wax islaamka la xidhiira aanan ahayn marka wax badan baa inala yimid haa weliba waxaad moodaa runtii inala yimaadee waxyaalo badanoo inaan khibrad iyo aqoon badan loo lahayn inay hadda dadku ka faa'iidaystaan qur'aanka waa lagu aqrii jiray soomaaliya allabarina baa la samayn jiray wadaaddo gaaraho waxqilana way jireen laakiin hadda dadaan khibrad u lahayn oon ruuxu qur'aanka yaqaanaaba inuu de meel iska yar furto oo uu ka faa'iidaysto ayaa timid
waa gartay marka culimo ahaan doorkiinu muxuu yahay sheekh cabdinuur haddii hadda hooye magaaladan degan ay ku timaado ku tiraahdo inankaygiiba xoogaa xanuunsana kaala qur-aan igu akhriya adiga iyo culimo kale doorkiinu muxuu yahay ma kula talisaan inay dhakhtar iyo dhakhaatiirtii maskaxda iyo aadaan
xasano waa su-aal aada u fiican runtii waxaa jirta dadku horta waa qaybo oo ilaahay cilmigiisa dadka inta badan annaga nooma yimaadaan oo dad kale oo waxaa jira shaqooyinkan qabta oo jaaliyaduna ay yaqaanaan oo iyaguna dhaqaale ka hela dadkuna ay u tagaan baa jira niman carab oo loo tagaa jirta kuma badna anigu shaksiyan iguma badna dadka ii yimaaday laakiin jawaabta su-aashaadu waxaa weeyaan haa hadda ka horna sheecisana waan ka wada hadalnay shee cabdiraxmaanna waan ka wada hadalnay culimo kale waan ka wada hadalnayna way jiraan waanu kula talinaa dadka weliba shuruudaanu kaga dhignaa mararka qaarkood aanu leenahay waxaanu qur-aanka kugu aqriyo oo keliyata markii aad tallaabada kalena aad qaado ood ilmahan baadho waxaa kale oonu dareennaa markaad hooyada iyo ka hadashay iyo ilmaha waxaan dareennaa marar fara badan ilmihii oy waalidku og yihiin inuu waxyaalo dhiba isagu uu isu geystay maskaxdiisa uu u geystay inay intay iska ignoor galeen leedan cunugi wuu xanuunsanayaa jimbaa qabe ee qur-aan ha lagu aqriyo musiibada marka taasi ay leedahay waxa weeyaan markaynu jinka aynu u gelino caafimaadkeenni aynu gacanta u gelino makhluuq kale oo ilaahay leeyahay oynaan aqoonin oynaan arkin oynaan xidhiir lahayn markaynu caafimaadkeenni gacanta u gelinno iyagaa marka waxay noqonaysaa waxaynu ka qaban karnaay inuusan jirin baynamaa haddaynu maskaxiyan baan ka hadlay haddaynu caafimaadyadan kale ee xanuunadan kale ee la yaqaano ee dowladdii dadka takhaatiirta yaqaanaan aynu aamino dawooyin bay leeyihiin wax laga qaban karo ilaaxadna dadku waa iska wada bukaan socod danahooda qabsada ay noqon karaan haddayna dawoobinba laakiin ruuxii markii aad jin gacanta u geliso tiraahda jin baa haya wax aan aadan waxba ka aqoonin oodan waxba ka garin karin baad gacanta u gelisay dadka faraha badan ee qur'aanka ku aqriyayaana jin waxba kama yaqaanaan aan kaa qosliyo nin baa isoo nin baanu sheekaysanayna carab ah ayaan dhexdiis ahayd ninkan carabka iisaan anigu ogaanin intuu waddanka yimid oo shaqada ku yar xumaatay dabeecad yar aqallafsan buu lahaa iskuul buu macallinka aha dadkii bay heshiin waayeen wuxuu bilaabay inuu idhahda dad baan jinka ka bixinayaa oo xafiis buu furtay maalinkii dambe wuxuu leeyahay jin baa lacag iga xaday shan boqol oo dollar buu jin iga xaday cifriid turkiga ka yimid baa yaa gabadhan ku jira gabadh markaa carabahoo nin turkiga guursaday oo soo noqotay yaa wuxuu jinkiibu wuxuu u sameeyey dhalasho oo uu leeyahay jin turki ihi iyo jin carab jimankii baaba qabiil iyo qabyaalad iyo wadamo kala yeeshay marka waxaani marka dadka samaynaya hunguri baa ka galay dadkiina waxay ku qancinaya way aaminayaan waxa loo sheegaya qaadanayaan waxana waxba kama jiro marka waa nasiib daro laakiin aan su-aashaadi waxaan mala waan ku dheeraade waa waajib noo yaala inaanu dadka ku waanino ilaahay waan kula baryaynaa caafimaadka ilaahay baa le laakiin waxyaalo badan buu ilaahay geliyaa caafimaadka qaar kiniin buu usoo raaciyaa qaar biyuu u raaciyaa qaar allabariguu u raaciyaa aynu isku wada darno waa inaanu ku nidhaana waanan ku nidhaanaa haa waa garta marka adiga iyo sheekh ciise iyo sheekh cabdiraxmaan iyo culimo waaweyn oo la yaqaan baatiin haddaad ku tiraahdaan sidaa hore u sheegtay dad waxaa jira laga yaabo qur-aanka akhriskiisa inay yaqaanaan laakiin khibrad kale iyo iyo diin badan oo kale aan aqoon oo dadka laga yaabo inay qur-aan ku akhriyaan laakiin aan u sheegin maadaama culummada iyo dadka diinta yaqaan waddankan certificate gooniya iyo credential gooniya lama siiyo sidee marka waalidiinta ama dadka dadkaasoo kala isticmaala looga digi karaa inaysan ku dhihin haddaan tusaale kuusoo qaata aniga qof aan qaraabanayo had kahor loogu yeeray wadaad anigu ma joogin markaas laakiin wuxuu weydiiyey ninkaanu muxuu qabaa markaasaa lagu yidhi intaasoo xanuun baa lagu sheegay dhakhaatiirtu ku sheegtayo wuxuu yidhi waxba kama jiraan qur-aankii wuu ku akriyo hawshii loo loogu yeeray wuu sameeyey laakiin informationka uu bixiyo dabcan qalad bua marka dadka noocaasoo kalea oo aan khibradda iyo diintii iyo aqoon oo laga yaabo dadka inay dhibaato ku noqdaan sidee wax looga qaban karaa sidee looga hortegi karaa
waa arrin horta adag xasan oo ruuxu markii uu xanuunsanayo ninbuu ka boqol u talisay baa la yidhi dadkuna waxay raadinayaan laba arrimood baa meeshan isku jirto oo alla ku cararka iyo alla ka dhowaanshuhu waa qayb ka mid ah tan kalena nooca bal ku yardayga ah oo way jirtaa oo lagu fiirinayo oo de maadaama xanuun uu meeshii jiro dadku marka way jilicsan yihiin nasiib darrada taalla marka waxa weyan jileecoodii baa laga yaabaa ruux kale inay dee risqigiisi uu u arka inay gashay oo maslaxa ay ugu jirto dhibkeeda marka iska leedahay oo la dagaalanka xataa ka hadalkeeda waxaa laga yaabaa dadku inayna aad ku dhegaysaninoo wadaad yar fogaaday oo dhinacii dhaqankii gaalada yar qaatay oo diintii ka fogaaday in laguu sawiro dadka aad markaa maslaxadoodii iyo ka hortegayso yaa laga yaabaa marka wax fudud ma aha laakiin inaynu sidan aynu uga hadlayno uga hadalno oynu u sheegno oo war dadkan hadduu ilaahay caafimaadka soo geliyo oo allabarigooda ilaahay idin soo idinku soo dhiibo ilaahay wuu idinku caafiyo qur'aanka caafimaad weeye ilaahay baa sheegay subxaanahu watacaala laakiin qaar fara badane xaqiiqatan markaad fiiriso qur'aan saasa xataa ma akriyaan niman carabaan arkaya oo qaylayo oo mikrofon haysto oo dadka dhagaha xanuujinayo oo adkaar kale iyo allabari kale iyo samaynayo oo qur'aanba xataa ma akriyaan khibradna uma laha waxani ruuxanu kolla ku odhan maayo markaad u tagto waxan ma qabtid sababtoo ah risiqiisi iyo akhlaaqda dad badanoo anigu aan ka qabtay way jiraan gabdha aan aqaano oo dadkii aniga aan isu dhowaynahaynoo intay u tageen layidhi sixir baa ku hayo iyo jin baa ku hayo ii yimid aan ku iri wax alla wax ka jira ma jiro waxaasoo dhan waxba kaama hayo allabariga noocaasa adigu ilaahay bari waxaana isgeliyo ilaahay ku caafiyo wuu jiraa marka inaynu iskaashanno oonu sidan isu kaashanno oonu idhaano ummaddii war xanuunkani waa wax jira gaarna inaguma aha ilaahayna aan barino dawooyinkanna aan qaadanno waxa jirana siduu u jira aanu ogaanaa loo baahan yahay laakiin arrin fudud marna ma aho oo dadkaas danta ugu jirtaa marar fara badan waxaa laga yaabaa inay adigii laftaadii kuu sawiraan ruux gaaloobay oo diintii ka fogaaday in laguu sawiraa laga yaabaa waxaanad ogaataa dadka ugu fara badana isticmaala khadamaadkan ha ka wada jirto soomaalida ugu badan dadka bixiye ee ugu badanna carabbaa ugu badan iyo dad lamida dadka isticmaalana soomaalida ugu badan waa gartay dhinaca dhinacaas waa dhinacaas sheekh cabdinuurow laakiin dhanka kale dowladda laftigeeda balaayiin dollar bay ku bixisaa dhakhaatiir iyo waxay la diyaartaa psychologista iyo laakiin mararka qaarkood waxaa la dhahaa laftigoodu marka ay dadka la xiriirayaan soomaalidoo kale ama muslimiinta waxay u baahan yihiin nidaam ay u bixiyeen culturally and religiously appropriate oo dhaqan ahaan iyo diin ahaan dadka ugu habboon marka ma jiraa qeyb ama ama qaab dowladdu ay adeegyada noocaasa ku gaarsiin kara dadka soomaalida ah oo kale soomaaliduna ay garan karaan ama aqbali karaan meeshay dhihi lahaayeen psychologista loo tagaa halkaasoo ku daaweynaya waa horta waa su-aal aad u wanaagsan runtii oo waxay ku xidhan tahay bal horta waddankan aynu joogno iyo khadamaadka ka jira inaan la soconno marar fara badanna waxaad moodaa sida aynu waddanka u joogno sidanu wuxula soconaayo marar fara badan waa iska aad isuguma miisaana haddana nooc yar shaki aynu iska qabnaayo ruux haddii uu wax kuu sheego dhaqan aynu soomaalidu iska yar leenahay yar kala shakiyaho ruuxa kale markuu wax sameeyo in laga shakiyo oo dambu ka leeyahay iyo lacag baa la igu qaatay iyo way iska jiraan laakiin waa saa aad sheegayso dadka inoo haya ee communitiyaasha inoo haya ee dowladda inoogu dhex jira badankooduna waxaa laga yaabaa inayna culimada lafteedii aynan ahayn culimmadiina ay noqoto nuuc yar kubadaho lagu yar adeegto oo ruuxii maanta mashruuc soo yar halaabo uu yidhaahdo sheekhyadii baan tababar siinaya sheekhyadii baa ila shaqaynaya laakiin way jirtaa anigu cabdinuur ahaana wax hadda ka hor intay iila yimideen mashruuc noocaas ahoo aan arkay oo soomaali oo wadaay ma jirto laakiin waxaan ogahay inay jiraan dad muslimiin ah oo kale oo barnaamijyo saas oo kale ah samaystay oo dowladdu ay lacag ku siisay oo psychologistayaal ah oo muslimnimo loogu siiyey inay dadka muslimiinta ah wax kala qabtaan dad psychologistayaal oo muslimiin ahoo waxaan yaqaano oo iyaguna muslimiin way jiraan oo loo tegi karaa haddii ruuxii uu shaki ka qabo marka bal haddii xataa la waayo kuwo dhaqankii soomaalida garanaya waxaa jira dad muslimiin ah oo iyagii laftoodii psychologista wayna fara badan yihiin inay soomaali ku jiraan ma hubo waxaan u malayn hadda ka hor inaan arkay dad gabdho igu yidhi soomaali oo psychologistaan u nahay kadibna way iga luntay barnaamijkoodii aadna waan runtii waan u raadraadiyey marka bal adiga iyo dadka idin lamid yihiin intaad idinkaa miidiyadii ku jira ee noo raadisaan wixii soomaali ah ee waxaan ku takhasusay yaqaana hala raadiyo laakiin way jiraan dad muslimiin ah oo tababara oo shaqadan qabta waxaa kale oo jirta dad soomaali ah oo social workara ah oo yaqaana xataa psychologiyaasti laftoodii siday u shaqeeyaan oo tala ku siinayo oo ku odhanaya markaad psychologistaha u tagto waa inaad tallaabooyinka noocaasa qaada si aadan u noqonin wax barnaamij ruux barnaamijkii uu ku dhex jiro oo weligii yaalihii meeshii taagan yaadan noqonina wixii inuu noqdo wax intaad meelaad ka bilowdo oo dana yani wax ka soo hoyiso maxay ahayday ka gaadho guulo insha allahu tacaala kadibna aad ka baxdo oo dee danahaygu ku fafto waa inuu noqdo dad yaqaanaa jira kuwaana waynu leenahay marka in saa loo wada tashado laakiin oo ummaddu dadka ay wax weydiiso soomaalidu kaasina wuxuu ahaa sheekh cabdinuur sheekh maxamed
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho